asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij cusub oo aan bilaabayno barnaamijkan oo ku saabsan sidii aan u horumarin karno mudnaanta horumarinta u leh qaranka soomaaliya waa taxano cusub oo ka kooban afar xalqadood oo toddobaadkiiba maalinta isniinta ah aad dhegaysan doontaan barnaamijkan waxa aan ku sahmin doonnaa dadaalada ay wadaan hay-adaha kala duwan ee la shaqeeya dowladda iyo in la xaqiijiyo sida dhammaan muwaadiniinta ugu howlan yihiin hirgelinta qorshaha horumarinta soomaaliya ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee barnaamijkan wahagaag dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda kale ayaa looga baahan yahay inay dhaqan geliso si wax looga qabto saboolnimada ba'an iyo kor uqaadidda barwaaqada la wada wadaago kooxda bangiga adduunka oo ay weheliyaan hay-ado kale waxaay la shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya si kor loogu qaado ka mid noqoshada haweenka dhallinyarada dadka naafada ah iyo kuwa gudaha ku barakacay barnaamijyada horumarineed ee muhiimka ah sida aad xusuusataan taxanihiinnii u dambeeyey bishii disembar ee sannadkii hore waxaan ka codsanay dhegaystayaasha inay xusaan labada ugu sarreeya ee mudnaanta horumarinta u leh kuwaasi oo hagaajin kara daryeelka bulshada saddexda sano ee soo socota inta badan dhegaystayaashu waxay xuseen baahida loo qabo in la horumariyo amniga dowladnimadana la xoojiyo iyo sidoo kale fursadaha waaweyn ee bulshooyinka si ay u hoggaamiyaan dadaalka horumarinta deegaanka dhegaystayaasha ayaa sidoo kale xusay baahida loo qabo daryeel caafimaad iyo waxbarasho wanaagsan sidoo kale in si sax ah wax looga qabto abaaraha iyo arrimaha isbeddelka cimilada iyo helitaanka fursadaha shaqo ee dhallinyarada haddaba barnaamijkan waxaan ka codsanaynaa muwaadiniintu inay ka doodaan qaar ka mid ah mudnaanta horumarinta iyaga oo xusay in bangiga adduunka looga baahan yahay inuu taageero dowladda federaalka si loo gaaro horumar deg deg ah oo loo wada dhan yahay barnaamijka maanta waxaa marti ku ah agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cumar saleebaan maxamed waxa uu si faahfaahsan xog inaga siin doonaa barnaamijyada world bank oo uu ka wado soomaaliya iyo kaalinta dowladda federaalka waxyaabaha la qabtay iyo kuwa hadda howshooda socoto dhegaysta si aan uga wada hadalno mawduucan muhiimka ah aad ayay noogu fiican tahay in aan maqalno aragtidaada adigoo isticmaalaya lambarkeenna gaaban ee saddex shan sagaal maantana waxaan ku weydiinaynaa maxay kula yihiin dhinacyada uga muhiimsan ee bangiga adduunka ay tahay inuu ka taageero dowladda federaalk ee soomaaliya fadlan u soo dir fariin qoraal aragtidaada ah adigoo u soo diraya lambarka gaaban ee saddex shan sagaal oo ah lambar aan wax lacaga ka goosanayn haraaga taleefanka kuugu jira hagaag inta uu barnaamijkan socdo dhegaysta waxa aad maqli doontaa aragtida dadka waddooyinka socda si ay u fahmaan dabeecadda taageerada muwaadiniinta soomaaliyeed waxa ay uga baahan yihiin madaxdooda si ay uga qayb qaataan noocyada kala duwan waxqabadyada horumarineed ee gobolladooda bangiga adduunka ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya kala shaqaynayey sidii loo horumarin lahaa qaab dhismeedka cusub ee iskaashiga dalka ee soomaaliya haddaba si aan wax badan uga ogaanno waxay noo suurta gashay inaan waraysanno agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cumar saleebaan su-aasha ugu horraysay aan weydiiye ayaa ahayd adiga oo si fudud oo loo fahmi karo noogu sharaxaya muxuu yahay barnaamijka qaabdhismeedka iskaashiga dalka country partnership framework sidee ayayna uga faa'iidaysan karaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed marka la meel mariyo barnaamijkan agaasimaha waxuu ku jawaabay bismi illaahi raxmaan iraxiim barnaamijka aada weydiisay ay isla wadaan bangiga adduunka iyo dowladda soomaaliya waa barnaamij wada shaqayneed oo runtii ka turjumaya sidii bangiga adduunka iyo dowladda soomaaliya uga wada shaqayn lahaayeen mashaariic iyo barnaamijyo wax ku ool u ah bulshada soomaaliyeed kuwaasoo taabanaya nolosha meelo kala duwan waa mashruuc socon doona wakhti ku siman muddo shan sano ah wixii ay isla qaban lahaayeen dowladda iyadoo la eegayo sida ay u kala horeeyaan baahiyaha ay dowladda soomaaliyeed doonayso inay wax ka qabato si shacabka soomaaliyeed uga faa'iidaysto iyo sida bangiga adduunku ugu hayo dhaqaale lagu kabo dowladda si ay barnaamijyada u fuliso waxayna ku salaysan tahay mashruucan horumarinta qaranka oo ka turjumaya sidii fakhrigana loo yareyn lahaa dowladduna u kordhin lahayd adeega ay dadka siiso ummadana looga faa'iideyn lahaa khayraadka la helo marka maadaama bangiga adduunku uu adduunyada ka caawiyo xagga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo horumarka iyo dhammaan adeegyada guud ee ay dowlada bixiso ayaa in muddo ah bangigu wuxuu ka taageerayay dowladda soomaaliya barnaamijyo horumarineed iyo kuwo xagga kaabayaasha dhaqaalaha iyo tayeynta shaqaalaha marka guud ahaan waa mashruuc weyn oo meel walba taabanaya runtiina aan wakhti yaroo kooban lagu soo koobi karin sidoo kale agaasimaha ayaan weydiiyey sidee ayuu baanka adduunka ugu qayb geliyey muwaadiniinta hirgelinta barnaamijkan qaabdhismeedka iskaashiga soomaaliya waa maxay caqabadaha ka dhashay sideese loo xaliyey caqabadahaasi
bangigu run ahaantii taageero badan ayuu dalka siiyaa bulshada soomaaliyeed marka la rabo in laga taageero xagga horumarka dhaqaalaha iyo dhinac kasta bangigu wuxuu la tashtaa marka koowaad dowladda iyadoo la eegayo sida baahayaha ku jira ay u kala mudan yihiin u kala horeeyaan qorshaha qaranka taas ayaa bays u ah si markaa arintaas loo galo wadatashi buuxa ayaa lagala sameeya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qeybta markaa la rabo in la maalgeliyo tusaale ahaan hadday tahay beeraha xanaanada xoolaha waxbarashada caafimaadka kalluumaysiga khayraadka korontada iyo maaragtay tamarta dhammaan sektaradii ay khusaysay oo dhan ayaa lala shiraa dabadeedna waxaa la qabtaa aaraa dadweyne ayaa la ururiyaa sida ay ku fiican tahay markaa barnaamijka la diyaarinayo si loo helo xog buuxda xogtaasi waqti bay socotaa wax la visibility study ayaa la sameeyaa iyadoo laga faa'iidaysanayo laguna salaynayo laga faa'iidaysanayo baahiyaha jira iyo dakhliga ama maaragtay khayraadka la heli karo ee markaa la rabo in wax lagaga qabto barnaamijyada la fulinayo ee la rabo in marka waa daraasad la iska kaashaday oo iyadoo qorshihii dowladda laga duulayo ee qaranka guud ahaan iyadoo laga talagelinayo bulshadii iyo talooyin buuxa laga soo ururinayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyada oo laysu geynayo sektarkii qeybta ciddii ka mas-uulka ahayd guud ahaan wasaaradihii ay khuseysay ee lafdhabarta u ahaa adeegan la rabo in la bixiyo iyo meeshan horumarinta laga samaynayo intaas oo laysu keenay iyo daraasadii laga hayay macluumaadkii hore la hayay iyo waxa la saadaalin karo ee iman kara intaasoo dhan marka laga baaraandigo ayaa la diyaariyaa mashruucii si guud ahaan waxbaa isbedeli kara mararka qaarkood adduunka climate change baa socda si dynamiga waxu socdaan laakiin inta badan waxaa laysku dayaa in la waafajiyo waxyaabaha mudnaanta u leh guud ahaan marka la fiiriyo baahiyaha ay dowladdu ku dejisay ee laga dhexeli karo qorshaha qaranka taas ayaa sal iyo baysua talab guudna waa laga yeeshaa oo runtii cilmi baadhis fara badan ay ku jirto la tashi bulsho ku jiro dowladda qeybaheedii kala duwanaa oo maarata lagala tashanayo iyo iyadoo la eegayo waxa la heli karo waxa ugu mudan ee wax lagaga qaaban karo markaa because baahiyaha badan waxaa laga yaabaa inaan mar la wada xalili karin laakiin mar balba wixii taagan ee la rabo in maarata wax laga qabto si wada jir ah oo wada tashi ah bulshaduna ay qeyb ka tahay runtii dee gaar ahaan meesha markaa la rabo in la adhareeskareeyo cidda ay khusayso iyo si guud iyada oo loo eegayo khayraadka la heli karo ee arrintan loo heli karo iyo guud ahaan siday baahidaasi u tahay mid asaasiya wax ka tarayso iyo cilmi baadhis iyo warbixinadii laga hayo waxaasoo dhan marka laysu geeyo ayaa waxaa ka soo baxa si meeshii la aadi lahaa taasaa marka lagu saleeyaa sidaasayna uga mid yihiin ummadda soomaaliyeed oo ay qeyb ka yihiin haddii markaa aan lagu salayn waxyaabaha qaarkood tusaale ahaan aan saa cilmi baadhistaas loo samayn waxa laga yaabaa de mashruucii la rabay meeshii la rabay iyo sidii la rabay inaan u dhicin marka si taa loo ilaaliyo ayaa waxaa la sameeyaa in wakhti badan mashruuca diyaarintiisa xog badan laga ururiyo taasoo sahlaysa hadhowto in mashruucu sidii loogu talagala u fulo waa tahay taageere intee la-eg ayay kooxda baanka adduunka siiyeen dowladda federaalk ee soomaaliya si ay wax uga qabato caqabadaha kala duwan ee horumarineed ee soomaaliya ka jira bangiga adduunku wuxuu ka taageeraa dowladda soomaaliya dhinacyo badan oo ah xagga horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaan tayeynta hay-adaha dowladda iyo tayeynta guud ahaan shaqaalaha dowladda wuxuu kaloo ka taageeraa xagga arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka adeegyada kala duwan ee asaasiga ah bangiga adduunku wuxuu dowladda soomaaliya wadanka soomaaliya ku maalgeliyeen muddadii iminka u dambeysay laga soo bilaabo labadii kun iyo afariyo tobankii ilaa hadda lacag aada u badan oo balaayiin doolara lacag laba bilyan oo doolar kor u dhaafaysa mashaariic ku fadhida ayaa bangiga adduunka u ansixiyey soomaaliya kuwaasoo qaarkoodna dhammaadeen qaarkoodna socdaan marka la eego sida ay u kala duwan yihiin iyo meelaha ay mashaariicdaas ku waajahan yihiin waxay ku tusaysaa inay tahay dhulkii ugu mudnaa laakiin de mashruuc shan sano soconayo waxaa laga yaabaa in waxqabadkiisa la dareemo xiliyada uu gabagabada ku dhow yahay wadankuna de wadan aada u burburay buu ahaa oo runtii wax mashaariic kooban ay wax ka tiri karaan ma aha laakiin adigaba qiyaas lacag laba bilyan oo dollar kor u dhaafaysa oo xataa ay ku jiraan xagga kabka miisaaniyadda oo dowladda laga taageero si ay dowladda u gudato waajibaadkeedii asaasiga ahaa ay bulshada u haysay marka runtii waxaan odhan karaa bangiga adduunku wuxuu hadda u yahay lafdhabar horumarka dhaqaalaha soomaaliya markaad fiiriso dhinacyada faraha badan ee ay wax ka qabanayaan waxaa ka mid a mashaariic ku waajahan xagga khayraadka iyo waxsoosaarka dalka xanaanada xoolaha maaragta caymiska xoolaha beeraha kobcinta beeraha iyo koruqaadista iyo adeegooda iyo daraasad ku sameyntooda xagga maaragtay tamarta xagga maxaank maxaanku yidhahday blue economiga waxa la yidhahdo kalluumaysiga dhinaca maaragtay xagga kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kaloo bangiga adduunku qeyb ka yahay mashruuc weyn oo la yidhaahdo mashruuca geeska africa oo runtii ay iska kaashan doonaan bangiga adduunka midooda yurub iyo bangiga horumarinta africa iyo dowladda jarmalka kaas oo soomaaliya runtii ay ugu jiraan waxyaaba mashaariic aada u waaweyn oo qaarkood ay yihiin kuwo isku xidhaya dalka iyo wadamada dariska la-ah runtii ma lasoo koobi karo sida maaragtay uu bangiga adduunku runtii uu dowladda uga taageeray dalka soomaaliya dhinacyo badan oo maaragtay ay ugu horeyso horumarinta iyo la dagaalanka fakriga iyo sabolnimada marka xagga farsamada aada buu uga taageeraa bangiga adduunka oo waxa weeyaan de waxay leeyihiin maaragtay khibrad aada u fara badan iyo sida dibudhiska adduunyada loo sameeyo marka mashaariicda faraha badan ee aan soo sheegay ee lacagtooda ay aadka u badan tahay dhammaantood waa deeq bangiga adduunku bixiya taasa marka waxay kutusaysaa sida ay uga go-an tahay bangiga adduunka inuu soomaaliya wax la qabto dowladuna waxay doonaysaa sidii lacagta loogu talagalay inuu maamusho meelihii loogu talagalay inuu maamusho marka sidaas darteed waxay kutusaysaa wada shaqayntu inay xoog leedahay si fiicanna u socoto meeshii loogu talagalayna ay ku waajahanta wuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed sheekh cumar saleebaan mar kale ayaad maqli doontaan agaasimaha oo su'aale kale inooga jawaabaya welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka gaarka ah oo ku saabsan sidii aan u horumarin karno mudnaanta horumarinta u leh qaranka soomaaliya markanna aan soo qabto qaar ka mid ah fikradaha dhegaystayaasha naga soo gaaray dhegaystaha u horeeya waxa uu leeyahay waxa u wanaagsan dhaqaalaha iyo nabadda iyo dibudhiska qaranka dhegaysto kale waxa uu yidhi assalaamu calaykum waxaan leenahay wacalaykum salaam bangiga adduunka waxa ugu mudan inuu ka caawiyo soomaaliya abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday mahadsanadiin ayuu yidhi dhegaysto kale waxay tidhi waa ubax oo joogta degmada guraceel ee gobolka galguduud dhinacyo badan ayay u baahan tahay soomaaliya in laga taakuleeya ayay tiri ubax kuwa ugu muhiimsan waa dhinaca dhaqaalaha iyo in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada waxbaratay dhallinyarada aan weli waxbaran la siiyo fursad waxbarasho oo bilaasha ayay leedahay ubax iyo in ay ka taakulayaan tababarka ciidan badan oo la wareega guud ahaan dalka soomaaliya maadaama dhowaan laga saari rabo dalka ciidamada admis dhegaysto kale oo jooga balcad waxa uu leeyahay baanka adduunka waa in dowladda ku taageeraa dhaqaale dhegaystahan ayaa isaguna soo qoray waa inay ka taageertaa dhanka abaarta waaye abaartu waa saamaynta ugu weyn ee ku soo noqnoqota geeyiga geeska afrika oo saamayn ku leh waddanka soomaaliya waa in kor loo qaadaa tayada doorashada ayuu dhegaystahan kale soo qoray dhegayste lagu magacaabo cabdicasiis jaamac qardhab waxa uu yidhi waxay la tahay in xilligan ay u baahan tahay dowladda soomaaliya in lagu caawiyo khayraadka allah ku manaystay in looga faa'iideeyo waa aragtideeda ayuu yidhi dhegaysto kale oo lagu magacaabo maxamed oo jooga biyo guduud bangigu waa inuu ka taageeraa dhanka dhaqaalaha dhegaystaha ugu dambeeya waa xaawo oo joogta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay leedahay bangiga adduunku ha shaqaalaysiiyo dhallinyarada soomaaliyeed waxagaag dhegaysto waan ku faraxsannahay inaad nala socoto bandhigan oo aan ku falanqaynayno mudnaanta muwaadiniinta horumarinta u leh iyo sidii bangiga adduunka ugu taageeri lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya dhegaysta weli way kuu furan tahay adiguna in aad sidaasi oo kale aad fikradaada ka soo dhiibato su'aasha aan ku weydiinayno maanta su-aashuna waxay tahay maxay ku leeyihiin dhinacyada ugu muhiimsan ee bangiga adduunka ay tahay inuu ka taageero dowladda federaalk ee soomaaliya keliya u soo dir fariin qoraal aragtidaada ah kadibna u dir lambarka gaaban ee bilaashka ah saddex shan sagaal oo ah lambar aan wax lacaga ka goosanayn haraaga taleefonka kuugu jira waa tahay mid ka mid ah barnaamijyada idaacadda sannadkii hore waxaan ka codsanay dhegaystayaashu inay xusaan labada ugu muhiimsan ee mudnaanta horumarinta kuwaasi oo hagaajin kara daryeelka bulshadooda saddexda sane ee soo socota haddii ay fuliso dowladda federaalka jawaabaha aan ka helnay ayaa tilmaamaya in muwaadiniinta ay aad ugu walaacsan yihiin nabadda iyo amniga maamul wanaagga iyo ka qayb qaadashada muwaadiniinta waxyaabaha horumarinta iyo mudnaanta u leh bulshooyinkooda haddaba waa maxay tallaabooyinka ay kooxda baanka adduunka dejiyeen si ay u dhiirigeliyaan wada shaqayn badan oo u dhexeeya bulshada deegaanka iyo laamaha kala duwan ee dowladda si kor loogu qaado koritaanka iyo horumarinta waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cumar saleebaan oo ka jawaabaya runtii bangiga adduunku guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba waa la shaqeeyaan waxayna waxay ugu talagalaan in si siman oo loo siman yahay in ay maaragtay kheyraadka dalka uu leeyahay iyo kaalmada dalka soo gashaaba ay dadka u wada gaadhaan waxay sameeyaan bangigu waa laama badan yahay oo waxaa jira qeybo maaragtay xagga dhinaca maaragtay ganacsiga gaarka loo leeyahay khuseeye iyo oo ah dee maaragtay maskaxdii runtii dhaqaalaha wadanka marka hadday tahay dhinaca maaragtay guud ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo isku xidhka dowladda si ay loo tuso in adeega ay dowladdu lacagtii maadaama dowladda lasoo mariyey oo ay dowladdu maaragtay ay fulinayso in bulshadii ay isku xidhmaan dowladdii oo meelihii adeegu ka fulayey ee ay horumarinta weyn mashaariicdan walbanku maalgeliya ay ka geysanaysay waa meelo loogu talagalay in bulshadu ay ka qeyb qaadato oo xataa marka la dhisayngaraynayo mashruuca ama la diyaarinayo ay qeybtooda ka qaataan isku xidhka wada shaqayntii marka waxaad arkaysaa guud ahaan dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka inay si siman uga wada shaqeynayaan mashaariicda mas-uuliyaddu guud ha saaraato dowladda federaalka laakiin bulshadii maadaama ay ku kala nooshahay meelihii kala duwanaa ee dalka oo ay ka taliyaan dowladaha xubnaha ka dhammaan waxa weeyaan waxaa isku xiran adeegii wada shaqeyneed nidaamkii wada shaqeyneed ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan marka bangigu runtii wuxuu isku dayaa in mar walba mashaariicdu sidii loogu talagalay u fusho in lagala tashto bulshada taasi waxay sahlaysaa isku xidhka iyo wada shaqeynta dowladdii iyo bulshadii inay isla soo dhiraandhiriyaan mashaariicda qaarkood oo meelaha qaarkood si gaara looga fulinayo marka waa howl runtii aada maaragtay baaxad u leh runtiina guul laga gaadhay oo de bangigu wuxuu sameeyaa wixii dowladda ayaa fulinaysa dowladda soomaaliyeed ayaa fulinaysa laakiin dee aqoontii iyo daraasadii iyo isku xidhkii iyo la kulankii bulshada iyo maaragtay wixii oo dhan bay ka caawiyaan maaragtay dowladda taas oo sahasha hadhowta wada shaqeynta ka dhaxaysa hay-adaha dowladda iyo shacabka wax loo fulinayo marka waa arrin isku xidan oo guud ahaan runtii la odhan karo waa saddex geesood marka loo fiiriyo xagga wada shaqaynta waa tahay agaasima sidee kooxda banka adduunka ula shaqaynaysaa dowladda federaalk ee soomaaliya si loo hubiyo in muwaadiniintu ay heli karaan adeegyo daryeel caafimaad oo tayo leh oo la awoodi karo bangigu wuxuu maalgeliyey mashaariic loogu talagalay adeega caafimaadka oo runtii mashruuc weyn oo dalka oo dhan la rabo in laga fuliyo oo hadda bilowa baa jira oo la yidhaahdo maaragtay mashruuca loogu talagalay wax ka qabashada arrimaha caafimaadka af soomaaliga damal caafimaad baa lagu yidhaahdaa waxaa kaloo jira mashruuca mashruuca ku mataansan oo isagana loogu talagalay in wax lagaga qabto dhibaatooyinkii caafimaad ee uu keenay xanuunkii dilaaga ahaa ee covid nneteen marka markaad isku soo ururiso si baaxad leh ee ayay maaragtay runtii bangiga adduunka uga qayb qaateen arrimaha wax ka qabashada si dowladdu ay maaragtay u bixiso adeegii caafimaad ee loo baahnaa xilligii loo baahnaa laakiin waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo ma aha arrintu maaragtay ilmo yaroo intuu caawa dhashay aroortii la rabo inuu socdo mashaariicdani waxay socdaan shan sano wax maalin markiiba lagu dareemi karo ma aha laakiin dee waa waxqabad weyn boqolaal milyan oo dollar oo caafimaadka lagu maalgeliyey oo dhinacyo kala duwan mara waxaa jira lacago badan oo maaragtay un-ka la dhex mariyo oo meelaha qaarkood bulshada si toosa loo gaarsiiyo oo bangiga adduunka uu bixiyo marka wax lasoo koobi karo runtii ma aha infacti arrimahan caafimaadku dalku dee caafimaadkiisu in badan buu burbursanaa wax fara badan buu u baahan yahay oo hal mashruuc dee kuma filaan karo maaragtay laakiin shaqo weyn bay ka qabteen maaragtay ay mar si aada iyo aada ayay runtii waxtar u tahay mashaariicdaas waaweyn ee ay bangiga adduunku mariyeen marka markaan isku soo wada duubo horena de waan u sheegay oo hore waataan u sheegay runtii waa maaragtay waa waxqabad aada u weyn runtii dowladdana aada bay uga taageeraan marka dowladdu waxay awoodeysaa inay gaadhsiiso adeegkii caafimaadka meelii loo baahna haddaan tusaale yar usoo qaato waxaa jira meelaha qaarkood gobolada oo dhan waxaa laga fuliyaa wax la adeega caafimaad waxaa jira barnaamij ay wadaan maaragtay gabdho badan oo soomaaliyeed ka shaqeeyaan maruu caafimaad maruu caafimaad waxa weeye adeegiibaa waxa la gaadhsiiyey tuulooyinkii waxa loo daadejiyey maaragtay meel walba guryihii dhulkii fogfogaa ee aan la gaari karin dhaato weyn baa jirta oo xogta lagu soo ururiyo iyadoo la eegayo bal matalan waxyaabaha qaarkood caafimaadka hooyooyinka dhallaanka iyo dad soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo guud ahaan dalka oo dhana marka waxaad arkaysaa warbixinta ku saabsan arrimaha caafimaadka ee laga soo ururinayo meelaha aada u fogfog iyada oo laga faa'iidaysanayo mashaariicda ay walban ku maalgeliyaan oo ku saabsan xagga caafimaadka iyo arrimaha bulshada ay waxbarashaduna ka mid tahay marka lama soo koobi karo runtii laakiin waa uun meelo yarin un baan ka taabanayna intaasun baan rabaa inaan kusoo koobo wakhtigoo kooban aawadeed ugu dambayntii sidee kooxda baanka adduunka u taageerayaan dowladda soomaaliya si ay wax uga qabato arrimaha muhiimka ah iyo caqabadaha ka hortaagan carruurta da'da yar ee aadaysa waxbarashada ee soomaaliya inay helaan waxbarasho taya leh mashaariicda aan soo sheegay ee bangigu maalgeliyo waxaa ka mid ah mashaariic loogu talagalay si khaasa waxbarashada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ilmaha soomaaliyeed iyo sidii loo kordhin lahaa tirada caruurta ah ee iskuullada tegaysa si ay wax u bartaan gaar ahaan waxaa si gaara loo saara maaragtay diiradda loo saaray oo mashaariicda qaarkood ay si toosa u quseeyaan in dumarka iyo gabdhaha ay helaan waxbarasho la simanta ay wiilashu helaan tiro aan ka yarayn tirada wiilasha mashaariic hadda ilaa saddexa ayaa jira oo si gaara u khuseeya waxbarashada laba ka midi gaar bayin waxbarashada midna wuxuu ka dhexeeya caafimaadka dowlad wanaagga iyo waxbarashada waxaa la tayeeyaa tababar la siiyaa macalimiinta waxaa gurno laga bixiyaa iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen maaragtay macalimiinta si looga fududeeyo waalidka lacagihii ay ku bixin lahaayeen gunooyinka macalimiinta